saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ayaa fuliyey howlgallo kala duwan oo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac howlgallada ayaa ka kala dhacay gobolada banaadir shabeellaha hoose iyo baay haddii aanu ku horumarno gobolka banaadir dagaalyahano ka tirsan mujaahidiinta shabaab ee ka howlgala magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa qarax ku beegsaday kolonyo gaadiid oo ay la socdeen askarta dowladda federaalka kuwaasi oo ka yimid deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose kolonyadan ayaa lagu beegsaday deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho howlgalka qaraxa ee lagu beegsaday kolonyada dowladda federaalk waxaa lagu gubay gaari cabdibilaa oo ay ka buuxeen askarta la beegsaday waxaana goobta uu qaraxu ka dhacay durba xiray maleeshiyaadka dowladda federaalk iyadoona goobta ay soo gaareen laba gaari oo ambalaas ah kuwaasi oo qaaday meydadka iyo dhaawaca kolonyada la beegsaday khasaaraha hordhaca ee gaaray askarta waa saddex askari oo dhimasho ah iyo dhaawaca afar kale iyadoona qaraxa lagu gubay gaari cabdibilo ah dhanka baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culisi ku qaaday xerada askarta koonfur galbeed ee ceel mashruuc degmada qasax dheere ee wilaayada baay waxaana jira khasaaro walow aan faah-faahin laga helin dhanka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa gelinkii dambe ee shalay waxay weerar ku qaadeen isbaaro askarta dowladda federaalk u tiilay deegaan lagu magacaabo sharay oo u dhexeeya degmada wallaweyn iyo deegaanka warmaxan ee shabeellaha hoose dhimashada waa hal askari oo dowladda federaalka ah qorina waa laga qanimaystay si kastaba ciidamada mujaahidiinta ayaa dardargeliyey howlgallada ay ku beegsanayaan maleeshiyaadka askarta dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ee duulaanka gardaro ku jooga soomaaliya waxayna mujaahidiintu fulinayaan howlgallo qaraxyo iyo mid toos oo ay la beegsanayaan askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka